assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka makhluuqaadka is caabudaya intaan addoommada ka saarno inaan ilaahay keligii aan caabudaan rajaaasaanu xambaarsan waxaanu doonaynaa inaanu ciridiga adduunye intaanu ka saarno waasaca adduunyada inaanu u saarnaanu doonayna macnaha gumaysigiiyo dhulkaa dadka ku haysan inaan ka saarno waxaanu doonaynaa cadaalad darrada diidihiiyo mabaadidiinu ay ku hayso makhluuqa intaan ka saarno inaan cadaaladda islaamka u saarnaan doonayna rajaasaanu ku soconnaa marka waxa weeyaan ayagana waa laga rumaysanaa inay dadkaakaysan yihiino waxba aan soo saarino sanacaad aan lahayn ayaga laftooduna way is ogaayeen macna waa bulsho noocaasi ah intaas aan kaga soo baxno xaaladoodii dhaqaale dadka isku xoolo dhaqatadaabay iska ahaayeen haddaan u nimaadno xaala alakhlaaqiya oo inoogu dambayso akhlaaqdooda iyaduna laba qaybood bay akhlaaq aada u liidata weyn ahay oo de bulshayska jaahiliga ahaydo shaydaan iyo naf u taliyaano akhlaaqiyaad aada u liita weyn ahay akhlaaqiyaadka liita waxaa ka mid a kuwaan soo marnay kuwaan soo marnay ee xaalal ijtimaaciya markaan soo marayna aan ka soo sheekeynaybaaba ka midba way badantaa marka midaas waxaan marka tiriya ku gaabsanaynaa waxay lahaan waxay lahaayeen xagga akhlaaqda marka la fiiriyo jawaanib aad iyo aada u fiican aada u qiimo badan oo akhlaaqiyaad yani waxa weeyaan markaad yani fiiriso oo taariikhdooda akrido aada iyo aada ku yaabgelinaya ayay lahaan qaybtaa marka akhlaaqiyaadkoodii fiicnaa ayaa macnaha wax ka taabanaya laakiin akhlaaqiyaadkoodii xumaan waa badnaayeen waxaa ka mid a marka masalan akhlaaqiyaadka fiican ee ay lahaayeen karamka sheegaya deeqsinimada niman gacan furan bay ahayen waa inay isku ammaani jireen bal marka ay ay caleemo saarayaan ninka mas-uulka u ah waxyaalaha ugu horeeyay ka jiris jireen waxaa ka mida deeqsinimada ninkan sidaa daraad deeqsinimadu agtooda waxay ka ahayd shay aada iyo aada qiimo u leh ayay ka ahayd xataa waxaa dhici jirtay mamuda qaarkood ninka in loo yimaado isaga oo wax hanti ah ratida uu caruurta ugu dhaamiyahay wax kala aday ayaa waxaa u soo duldegaysa marti socod markaasaa waxaa qabanaysa yacni deeqsinimadiibaa waxaysan u saamaxayni inuu martidan qabiyo waxbana ma hayo ratidii uu hanti ka naxay ee caruurta ugu dhaaminaya intuu soo qabto daddagiiga u daray ayagiibu u loobi khalaas meel banaan buusta waxaa dhici jirtay xataa yani deeqsinimada meeshay ka gaadheen in uusan ninku meelaha golaha iyo meelaha dooxooyinka iyo dhulka qiyihiisa hoose aysan degine buur dusheed intay ka sidaan dad habeenkii martidu inay kusoo jireen oo la yidhahdo war waa meeshaas iskiin baa ka muuqday bal ina geeya in la soo martiyo darteed buu dabka wuxuu uga shiraya macnaha buurta dusheed deeqsinimada yacni waxa weeyaan taqriiban yani miisaallo aada u fara badan bay leeyihiin xagga deeqsinimada marka la yidhahdo waxay samayn jireen xataa markii qabaa-ishu intay islaayaan laysku dhaco oo mag laysku yeesho magtaas hal nin baa xambaari shan boqol oo neef oo geel ah anaa sunka saartay buu odhanaya dagaalkaa la baatay shantaa boqol ee neef ee geela meeluu ka keenaba uu bixin calakaani waxa weye dagaalku inuu baaqdo waxay ka mid tahay jawaanibtii kutus jawaanibtii kutus ee deeqsinimadeedu ka mid deeqsinimadiibaa markay si uwad uwadaba waxay la gashay meelo baa deeqsinimada lafteeda haddii aysan yani waxa wey dawaabit sharciya iyo qawaacid sharciya aan lagu ilaalinin marka dambe way kula saraan way la sarartay marka waxay la gashay inay khamrada cabbaan oo ay u cabbaan deeqsinimo darteed khamradu sidoodaba yani agtooda kama fiicnayn oo kama ammaanayn laakiin waxay u cabbi jireen inuu ninku deeqsi ku noqdo markaas macnaha marqaansanya qaadiraysanya wax alla waxa gacantiisa ku jiro dhow bixinay deeqsi inay ku noqdaan bay marka u cabdi jireen macna saasaa ka mid ah aad bay marka isugu ammaani jireen waaka macnaha waxa way odhanaya xataa waxay odhan jireen yani khamrada waxay ku magacaabeen yani geedda laga sameeyey ee la yidhaahdo cinabka geediisa karam bay ku magacaabeen karam iyada lafteediibaa magaca deeqsinimada ogjiya calaa shani khamrada laga sameeya marka laatacabaad deeqsi lagu noqdaa mana khamrada laga sameeyana waay usame waxay ku magacaabeen bintul karam bintul khamradii lafteeduna waxay ku magacaabeen gabadhii deeqsinimada gabadhii jeeftin way magacaay magaca jeeftin marka khamradu waxay u cabi jireen adeys ku noqon waata macnaha waxa camtara shaacirkina ee jaahiliga markuu macnaha gabayay gabaygana ku gabayay walaqad saliltu min almudaamati bacdama فجد اله- فسد الهواجر بالمشروق المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالثمار مفدل فإذا سريت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر, وعرضي وافر لم يكلم وإذا سحوت فما أقصر عن لدى وكما عليك سمائلي وتكرمي صدري يعني خمرنا مركان عبو قبضوا كما حقصنا يا أمعنا وحوي أوسع على gabadhiiba marka waxa weeye kuwa alqabsanayo hadalka ujeedinay sida siyaan soo sheegnay gabdhaha macaa waxa weeyaan ay gabay ku alqabsan jireen wuxuu leeyahy marka khamrada markaan cab oo dhalo yani waxa weeye aada u istiimaysa laygu keeno oo aan ka dargo xoolahayga oo dhan waxa weeye farahan ka qaaday waa halaagayaaba isla markaa markaan xoolahayga halaagayo cirdigayga iyo nasabkayga iyo sharafkayga lama faragelin karo saas wey macana agtiisa lama markaa wuxuu leeyahay khamrada markii aan yacni ka soo miyirsado oo yacni marqaankii iga tagana bixintii aan xoolaha bixinayay marnaba kama gaabinayo weli waan sii wadaya waan sii bixinaya macana marka khamrada waxay u cabbi jireen in ay macnaha joogsiyiinku noqdaan bay u cabbi jireen meelahaas xataa joogsinimada laga sidoo kale waxay la gashay khamaarka khamaarka xataa marmarka qaarkood waxay u geli jireen oo khamaarka way ciyaari jireen inuu ninku khamaarka faa'iidada ka soo gasha uu masaakiinta iyo dadka baahan uu siiyo joogtinimidii baa iyadoo meeshaa la siiyo waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay yacni joogtinimadoodii unbaa asal u ah meelaha qaarkood haba inxiraafeen oo ha ka inxiraafeen macna akhlaaqday lahaayeenee aada u ammaaneed waxaa ka mid a alwafaa bilcahdi ballankay ugu jira niman lagu yaqaana xataa hadday keenayso ballankii aada gashay oo firkiisa iyo kasoo bixitaankiisa inaad waxaad xoolo iyo caruur iyo hanti ka laxdaba inaad inay baaba-aan si aad ballankaa u oofiso ballankay oofi jira yani waxyaalaha ay ku ammaanayeen cadiibkalaga ka mid ah waxaa ka mid ah cizzatu nafsiisa niman waxay ahaayeen yacni waxa weeye casiiziin aho marnaba aan duniga u dulqaadan karin bay ahay maadaama ay reebaajiyo yihiin oo xoolo dhaqato yihiin xoolo dhaqatadu xagga macnaha masaydka iyo xanaaqa dhow iyo dulqaad la-aanta ayna marnaba dulmiga u dulqaadanayn ee magaalka waa kaga waa kaga saasay ahaan jireen cizatu nafsi bay ahaan jireen oo dulmiga marnaba ayna u dulqaadan jireen ninka waxaa laga yaabaa kelimo yar hadduu kaa dareemo oo yarsid ah inuu ishallaago ama waa dagaal ha dhinto ama ha noolaan ama isagoo casiizu noolaan oo sharaf leh oo agtiisa aan la mari karin ama waxa weeye dhinkuu ka hoos mari saas macnaha aad yani waa wax weeyaan waa waa sifo iyo akhlaaq wanaagsan ruuxa inuu daliil iska noqdo oo dulliga iska qaato oo lagu dulsunto oo waxbayba yeelatay diiritaana uusan yeelanin soomaalida waxay yidhahdaan doofaarkaa loo cadaabaa macnaha waxa weeyaan diir la-aan loo cadaaba marka inaad noqoto wax iska macnaha baarig ah oo gaal iyo munaafiq iyo wax walba ay iskaga dul socdaan kawaa ma aha macnaha tilmaa akhlaaq wanaagsan maaha akhlaaqdooda marka wan wanaagsan waxaa ka mid ah cizatu nafsi saas ayaan taasaa waxay ku xambaari jirtay marka inay yeeshaan geesinimo xadhaaf geesinimo cizatu nafsiga ayaa waxay siin jirtay inay geesinimo xadhaafa ay yeeshaan ilaama marka qaarkood ay gaari jireen inay waxyaalo badan oo waxyaalaha mulkigoodii iyo xoolahoodii inay u halaagaan in ay macnaha ciziga iyo sharafka ilaaliyaan marka waxaa ka mid ahaa yani akhlaaqdooda wanaagsan ka mid ah waxyaalaha ay go-aansadaanay damcaan lagama hor istaagi almudiyu fi lcazaa'i wax alla waxay go-aansadaan nimanku adagay ah waa inay fuliyaan buur telinteeda ha noqoto reer hebel tirtiridooda ha noqoto wax keenidii ha noqoto wax alla waxay go-aansadaan dad yani daciifu niya ah mooraalkoodu daciif yahay oo naftoodu daciif tahay oo macnaha waxba qabsan karin mayn ahaayeen madda ay rumaysan yihiin iyo waxay go-aansadaan niman inay khatar u galaan diyaar waabay ahaan jireen yacni waxay ka mid tahay akhlaaqdii walwanaagsanaad ee lahaayeen bay ka mid tahay macnaha kayga la yidhaahdo alcaziima ruuxu inuu go-aan leeyahay waxa uu ku go-aan qaatana uu fuliyo waa akhlaaq wanaagsan laakiin iyadoo akhlaaq wanaagsana haddana xumaan waa loo adeegsan karaa shayga aada fulinayso ee ku tilaaba qaadayso ad go-aan ku qaadanayso hadduu wanaagsan yahay macnaha waxa weye waa wanaagsan haddii macnaha waxa weye uu xun yahayna waa xun tahay waxay uun kurba ku xidhan tahay shaygaasi sida uu yahay laakiin asal ahaan iyadu waa akhlaaq wanaagsan inaad cajinimo leedahay ood go-aan leedahay oo aad yani waxa aada damacdo aada fulin karayso macnaha waxaa kamid ah akhlaaqiyaadkii ay wanaagsanaahi lahaayeen dulqaadka iyo deganaanshaha iyo kaadsiyoodi akhlaaq wanaagsan ay lahaayeen ba laakiin waxaa dhaafin jiray marmar fara badan oo halmaansiin jiray geesinimada yani ruux hadduu geesi yahay oo nin haliyey ah uu yahay marar fara badan yani dulqaadka iyo waxaa ka taga kaasiyoonida ayaa ka taga marka way lahaan jireen wayna isku ammaani jireen laakiin marar badan waxaa dhaafin jirtay geesinimadooda xadhaaf haybaa dhaafin waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka ay lahaayeen assadaaja albadawiya niman reer baadiye ah mujtamac iska badawi ah oo akhlaaqdii baadiyaha ee sidii ilaahay ku abuuray ah ayay ahaan jireen wax laga bedeli ma jiro nimankay magaalo galeen ree magaal noqday oo munaafaqiinta bartay munaafaqiinta yacni wax isdabamarinta bartay beenta bartay maynan ahay laakiin niman asalay ahaayeeno wax walba sidii ilaahay ku abuuray subxaana watacaala akhlaaqiyan marka la yidhaahdo waxay ka inxiraafeen mooyaane wixii qaabkii unbay ahay qaabkii unbay ahay sidaa daraaddeed mujtamac walba mujtamac uu ka baadiyeysan yahay xagga baadiyaha hadda uu ka xigo ayuu macnaha waxa weeye arrimahan kadaata uga dhow yahay ree magaalku yani ruux markuu magaalada soo galo ruuxba ruuxuu ka magaal yani magaalada uu uga dhow yahay taqriiban xagga munaafaqiinta iyo mawqif la-aanta iyo labawakiilanimada iyo yani waxa waa kaga badiya waa kaga badiya reebaadihi laakiin meelba iska istaagi aoho iska istaagi aoho hadduu istaago ma markin jirto diini hadduu istaago ma markin jirto hadduu ogolaadana ogolaa laakiin kankadaato wejiguu kutusayo iyo qalbigiisa waxa ku jira waa iskhilaafsan waa iskhilaafsan munaafiqiinta waxaa lagu yaqaana magaalada lagu yaqaana waxaa laga yahay marka tilmaamaha wan wanaagsan iyo akhlaaqiyaadka wan wanaagsan ay lahaan jireen darteed oo mujtamacaadkii waagaan noolaayay aynan la wadaagin intooda badan ayaa waxay ahayd midda keentay in ilaahay subxaana wa tacaala uu risaaladii ugu dambeysay rasaaisha ayaga u doonay akhlaaqiyaadkaas karamka dulqaadka geesinimada yani go-aan adkida kuwiyada akhlaaqiyaadooda fidradii ay ku dhow yihiin waxyaalahaasoo dhan ayay ahayd midda loogu doortay inay xambaaraan mas-uuliyaddii risaaladii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh saasaa loogu doortay mujtamac kaleo waagaa la wadaagayna ma jiro ayaa laleeyahay taqriiban mujtamacaadka intooda kale waa magaaloodeen sidaa daraaddeed ayaa waxyaalihii keenay ayagoo tabartoodu liidato oo awoodoodu maadiga ay lidato oo cadadkooda uu ka yaryahay in ay macnaha dawladihii waaweynaa muddo gaaban ay ku xirtaan yacni markoodii horay mustacidiin ahayen dad in la diyaariyo u baahan maaha ree magaal fulayin oo la ficel oo in la sasabo u baahan dagaalka kusab iyo qalqaala lagu geliyo maaha niman markood horaba dagaalkaba ka helay ahay soomajir saa daraaddeed baa ruum iyo furug labadii dawladeeda waaweynay ruuxu qarnin bay ku lagaan maantoo kaleeto yani waxaad moodaa marka la yihahdo islaamka iyo nusradiisa iyo jihaad iyo hala dagaalo markay tiraa ree baadiyaha wax ku dhaawmi innaga waxa weeyaan waxaan umalaynaya layloogaba risaqo layloogaba risaqo bal adduunka haddaad fiir dawladba dawladday xagga xabaarada iyo horumarkii teknolojiga ay kaga horeyso ciidamadeedu waa ka fulaysan maraykanka kamid a mooryaanti yaryareyd baa ka adkaa geerida ogolay ma arkaysa mooryaantii geerida ogolayd baa ka adkaa marka yani sababka keenayana waxay ninkan ree baadiyaha waxa uu ogol yahay dagaal buu ogol yahay dhibatada u ogol yahay laakiin nolol adduunyada wuxuu ku haystaaban jirinba waa geel jira silfalay isagoo dhanba ooqay jirka u saareen maba yaqaana wax nolola yidhaha muxuuba u dambeeyo marka uu ilaashay kan laakiin daaray waaweyn iyo yani baabuur iyo yani sharikaad waaweyn iyo waxbuu ka imaanhayaay waxyaalahaas u ilaashay waxay kamida marka asbaabtii loogu doortay ee loogu xushay inay xambaaraan risaalada nabigeena salawatulli wasalaamu caleyh ficlan way taxsiisiyeen oo rabbi subxaana watacaala gacmahooda wuxuu ku taxsiisiyey wax yani caalamka dhan u leeyahay muddo gaaban oo aada iyo aada u gaaban intaas ayaan kusoo gabagabaynayna insha allahu tacaala muqadimadii ku saabsanay ee uu sheekhu u sameeyey siirada nabiga sal alla alay wasalam hadda wixii ka dambeeyna haddii alla idmo waxaan guda geli doonaa siiradii oo ka bilaabata masmarka nabigeena salawatu llahi wasalaamu caleyh wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu